أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كلا ساروا ويسن وحل سنيا أن يظهر إنه موجيه شخصه غير عورته عورديس غير كد انت أن عورد أهين إنه موجيه أيا الله سنيا لأول مدر السنة سنة الروب كيدا داية روبكا بلوغيسا intaan cawrada ahayn jirkiisa inuu ka banneeyo ayaa la sunneeyaa uu ku qubaysto fasalkan sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu uga hadli xilliga roobabku ay yimaadaan waxyaalaha uu sunneeyey nebigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi sheekhu waxaa sunno ah qofku sanadka roobka da-aya roobka ugu horeeya inuu ku qubaysto yacni guga markuu curanayo guga markuu curanayo roobka ugu horeeya inuu qofku ku qubaysto ayaa sunno ah uu jirkiisana ka banneeyo intaan cawrada ahayn laakiin cawrada ma bannaana cawrada qofku inuu bannaanka soo dhigo waa xaaraan ma bannaana waxaana lagu raaci lilitibaac waxaa u deliila nabigeena lagu raaci sala allahu wasalam wabaaraka calayhi mar la weydiiyey nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sidan maxaad u samayn wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi innahu qariibu cahdin birabbihi yacni roobkani wuxuu ku dhow yahay ilaahay abuuristiisii yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala waa roob xilligan ilaahay subxaanahu wa tacaala cusub oo ilaahay uu noo keenayo xilli roob cusub oo ilaahay inoo keenayo walidaalika waxaa weeye waa barako la barakaysanayo roogan yacni gugan curad curtay barako la barakaysanayo midda kale biyahani waxay ka yimaadeen meel aan lagu caasin ilaahay subxaanahu wa tacaala oo samada ah meel weligeed ilaahay aan lagu caasin oo qof ku dembaawday aysan jirin ayaa biyahani ka yimaadeen marka qofku inuu barakaysto roobka guga ugu horeeya sunnow wayaktasila wa an yakhtasila inuu qofku qubaysto ayaa la sunneeyaa wayatawada'a uu ku weyse qaato fi sayli daadka daadkaas waxaa loola jeedaa waa roobkaas ugu horeeya daadka uu dhigay biyaha daadka ah qofku inuu ku weyse qaato oo uu ku qubaystana sunnow sawaaءun saylu awali sanati wa gayruhu sanada bilowgeeda daadkaasi ha noqdo iyo daadka kaleba ha noqdo isku mid weeye waxaa la sunnayn biyaha inuu qofku ku qubaysto roobka kuna weysaysto fain lam yajmachumaa labadooda hadduusan shaksigu kulmin oo labada waxaa loola jeedaa alguslu wاlwudu qubayska iyo weysaqaadka hadduusan kulmin falyatawadda' ha ku weyse qaato ugu yaraan haddii labadaba inuu isku daraa wanaagsan oo roobkaa uu ku qubaysto kuna weysaysto hadduusan labadeedu isku daraynin ugu yaraan ha ku weyse qaato roobkaa biyihiisa wa yusabbixa wa an yusabbixa shaksigu inuu tasbiixsado ayaa la sunnayn liracdi liajli racdi gugaca iyo onkodka dhacaya dartiis inuu u tasbiixsado walbarqi hilaaca iyo biriqda dhacaysa darteed inuu ilaahay u tasbiixsado ayaa la sunnay masaa'ilka la sunneeyo xilliga roobabku da-ayaan waxaa ka mid a qofku markuu gugaca maqlo ama onkodka uu maqlo biriqda dhacaysa ee waxyaalaha uu arko inuu qofku uu tasbiixsado inuu tasbiixsado ayaa sunno ah leannu nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa laga wariyey xadiiska ibni cabbaas ee kacab uu ka warinayay man qaala xiina yasmacu racda qofkii yidhaaha markuu gugaca maqlo subxaana man yusabbixu racdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatihi halaaan saddex qoor qofkii tasbiixdaa yidhaaha cuufiya min daalik sanadaas balaayada dhacaysa waa laga caafiya waxyaalaha biriqda dhacaya iyo sanadkaas musiibooyinka dhacaya waa laga caafiyaa marka xadiiskaasi wuxuu tilmaami ahmiyadda ay leedahay qofku xilliga gugaca iyo biriqda markay dhacayaan inuu qofku tasbiixsado in balaayada iyo sharta ilaahay uu ka caafinayo walaa yutbicu shaksigu ma raacsiiyo hu ay ilbarqa biriqdaas dhacaysa ma raacsiiyo qofku basarahu araggiisa iyo indhihiisa ma raacsiiyo waxyaalaha diintu aysan ogolayn waxaa ka mid ah biriqda sii dhacaysa iyo waxyaalaha walac leh inuu qofku indhihiisa uu sii raacsiiyo lama ogola oo inaad ka sii jeesatid maca daalikana aad tasbiixsatid adigoo indhahaaga ka laabanaya indhaha adigoo ka laabanaya waa inaad tasbiixsatid wayaquula wa an yaquula qofku waa inuu yidhaaho ayaa la sunnayn cinda nusuuli lmadari roobka soo degiddiisa agtiisa inuu yidhaahaa la sunnayn markuu roobku da-ayo allaahuma sayiban hanii'a wa sayiban naafica allaahuma ilaahayow ijcalhu roobka nooga dhig sayiban ilaahu roob nooga dhig roobkaasoo hanii'an ee bogaadsi leh ilaahu roob bogaadsi leh oo lagu nicmaysto oo lagu barwaaqaysto ilaahu nooga dhig inuu yidhaaho ayaa sunno ah wasayiban ilaahu siisma nooga dhig nicmo aadna siisay sayibkaasoo naafican ay naafican lana annagana anfacow ilaahu caddo iyo siismana anfacana ilaahu roobka nooga dhig waa lilitibaacu waxaa u deliila nabigaa lagu raaci sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nabigaa xilliga roobabku ay da-ayaan uu ducadaa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku ducayn jiray allaahuma sayiban hanii'an wa sayiban naafica wa bacdahu wa bacda nusuuli اlmadari roobka degiddiisa ka bacdi markii roobku uu dhammaado oo roobkii uu go-o ka bacdina inuu yidhaahaa la sunnayn qofku mudirnaa waxaa roobka nala ku siiyey bifadli illaahi waraxmatih ilaahay fadligiisa iyo ilaahay naxariistiisa ayaa roobka nala ku siiyey inuu yidhaaho taasaa sunno ah wa cinda tadaruri dhibaatada agteedana inuu qofku yidhaaho bikahrati almadari roobka farabadidiisana uu ku dhibaatoodo roobka faraha badan markii lagu dhibaatoodo lais yidhaaho guryaha amay waxyeeleeyaan oo dunyada iyo deegaanka ama roobku wax u dhibaa oo dhibaatooyin uu la yimaadaa markii laga baqo waxaa la sunneeyaa qofku inuu yidhaaho allaahumma xawaalaynaa walaa calayna allaahumma ilaahayow ijcalhu ilaahu roobkan yeel xawaalaynaa dhinacyadeenna ilaahu dhinacyadeenna yeel walaa calaynaa walaa tajcalhu calayna ilaahu dusheenna roobkan yacni ha yeelin oo dhibcaha dusheenna ku socda ilaahu dhinacyada u leexi inuu sidaas yidhaaho ayaa la sunneeya waa tii xilligii nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nin acraabiyo herbaadi ah ayaa maalin jimco ah nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo masjidka jooga nebigu sala allahu calayhi wasalam ayuu wuxuu u yidhi rasuulka ilaahayow dadkii iyo dunyadiiba way dhibtoodeen roob la-aanana haysa markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu duceeyey isla markiiba intuusan mimbarka ka degin nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa cirkii iyo dhulkii isqabsaday roob iyo barwaaqo iyo biyo ayaa isqabsaday intuusan mimbarka ka degin nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi usbuucaasoo dhan roobkaasi wuu socday jimcihii kale ayaa ninkii haddana soo laabtay markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahay dadkii iyo dunyadiiba roobkii way ku dhibtoodeen farabadidiisa jimcihii kalena muxuu lahaa dadkii iyo dunyadu waxay ku dhibtoodeen abaar jimcihii kaleu ninkii naftiisii soo laabtay markaasuu yidhi dunyadii iyo dadkiiba roobka faraha badan way ku dhibtoodeen rasuulka ilaahay nabigu marka sala allahu calayhi wasalam ducadan uu aqriyo wuxuu yidhi allaahumma xawaalaynaa walaa calayna ilaahu gaararkeenna ka di'i iyo meelaha buuraha ah iyo boholahaas ilaahu roobka ka di'iyo magaalada dusheeda ilaahu ka qaad marka axaadiistu waxay ku timid nebigu sala allahu calayhi wasalam famaa ashaara ilaa jihatin min asamaa ilaa infarajat nebigu sala allahu calayhi wasalam allaahuma xawaalaynaa markuu dhahayo gacantuu taagayey meeshuu gacanta ku taagaba daruurtu way ka leexanaysa nebigu sala allahu calayh wasalam ilaa magaaladii madiino bar oo kale ay noqotay oo daruurtii dhinacyadeeda ay isku gaadaamtay daruurtii ku aadaneed magaalada madiinana ilaahay uu ka wareejiyey subxaanahu watacaala meeshuu nebigu sala allahu calayh wasalam gacanta ku taagaba daruurta roobku way ka faydmaysa marka ducadan nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam xilligaas magaalada madiino roobka looga baqay inuu halaago allaahumma xawaalaynaa walaa calayna wayukrahu waxaa la nacaa oo karaahiye sharciga ku ah sabu riixi dabaysha caayideed dabaylaha in la caayo oo la aflagaadeeyo karaahiye weeye sharcigu ma ogola qofku markuu dabaylaha iyo uu uga baqo dhibaato waa inuu yidhaahdo allaahuma inii as'aluka min khayriha wa acuudu bika min shariha ilaahu dabayshan khayrkeedaan ku weydiisan sharteedana ilaahu waan kaa magan geli qofku inuu ducada akhristaa sunna mooye in dabaylaha la caayo waxa weye karaahiyo weeye sharcigu ma ogola faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro weye fii taariki salaad fii xukmi taariki salaad wuxuu u fasal yahay xukunka taariku salaadka qofka salaadda aan tukanaynin xukunkiisu muxuu yahay ma qof muslima mise waa qof gaal ah man jaxada qofkii diiday wujuuba almaktuubati wujuuba asalaati salaadda waajibnimadeeda qofkii diiday salaaddaasoo almaktuubati ee la farad yeelay kafara wuu gaaloobay qofku hadduu diido salaadda waajibnimadeeda oo uu leeyahay salaaddu waajibba ma iguma ahan isagoo shuruuddii wujuubkana laga helay shuruudulwujuub waa laga helay waa qof muslima oo qaangaara wey oo caqligiisu dhammaystiran yahay qof muslima oo qaangaar ah oo caqligiisu uu dhammaystiran yahay ayaa wuxuu yidhi salaadda aad sheegaysaanba waajibba iguma ahan waa gaal taasaa marka lagu xambaaray axaadiista tusinaysa imaamu shaafici yacni qofka taariku salaadku inuu gaal yahay axaadiista tusinaysa masaladaasaa lagu xambaaro oo imaamu shaafici uu ku fasiray sida xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaad addoonka iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya inuu salaadda ka tago inuu salaadda ka tago ayaa u dhexeeya addoonka iyo gaalnimada uu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam qofku hadduu salaadda ka tago waa gaal xadiiskaas marka imaamu shaafici wuxuu ku xambaaray waa qofkii diida salaaddu inay waajib ku tahay qofkaas way qofka gaaloobayo ow amase tarakahaa shaksigu salaaddii ayuu ka tegey kasalan liajli kasal wehsi darteeduu uga tegey oo shaydaana haya iyo waa sida ay u badan yihiin taarikusalaadka yacni xilligan joogee iyo dharka nijaas iga ah iyo iyo mashquulaan ahay iyo waxyaalahaasuu sheeganay hadda wuu aaminsan yahay salaaddu inay waajib ku tahay wehsiyuu uga tegey salaaddii iyo wax lamid ow amase alwuduu'a ama weyseqaadkii ayuu ka tegey salaaddii waa tukanaa laakiin uma weyse qaadanayo maxay tariya salaaddaas isagoon tukanaynoo kale la midta ma weyse qaadanayo awiljumucata ama wuxuu ka tegey jumcadii salaadaha kale wuu tukadaa laakiin jumcadii ma tukado wa sallaa wuxuu tukadana adduhra duhurkii waa tukanaa jumcana ma tukanayo jumcadii waa yacni shuruuddiina waa laga helay shuruudulwujuub waa mutawafir ayay ku tahay oo shuruuddii oo dhan iyadoo laga helay ayuusan jumco tukanayn oo duhru tukan fa huwa qofkaasi muslimun qofkaas dhahaya wehsiyaan salaaddii uga tegey ama weysadii ka tegayo weyse la-aan tukanaya ama jumcadii aan tukanaynin ee jumcada beddelkeedii duhur tukanaya waa muslim wayajibu waxaase waajiba qatluhu shaksiga noocaasa dilkiisii ayaa waajib noqonaya waa qofka yacni weysaqaad la-aan salaaddii tukanaya qofka salaadihii oo dhanba aan tukanaynoo dhahaya wehsi iyo dharkaan daahir i ahayn iyo iyo qofkii jumcadii ka tegey laakiin duhurkii tukanaya intaasoo dhan in la dilo sharcigu wuxuu ka dhigay waajib wayajibu waxaa waajibaya wujuubkani marka yuu saaran yahay yay waajib ku tahay qofkan inuu dilo yajib cala alimaam waa madaxweynaha cala alimaam aw naa'ibihi waa madaxweynaha ama madaxweynaha qofka wakiilka ka ah oo madaxweynuhu uu soo dirsaday oo arrinkaa u soo dirsaday wayajibu waxaa waajib ku noqonaya cala alimaam aw naa'ibihi madaxweynaha waxaa waajib ku ah ama qofka madaxweynaha wakiilka ka ah waxaa waajib ku ah qatluhu shaksigaa diliddiisa oo qofkii jumcada ka tegey oo duhran tukanaya dhahaya ama weysaqaadkii ka tegey ama salaadihii oo dhanba isaga tegey saddexda masaleba saddexda masaleba qofkii masale ka mida ku dhaca in la dilo oo madaxweynuhu dilo ama naa'ibkiisu uu dilo waajib walow bisalaatin waaxida hal salaad ba ka tago hadduu rabo yacni duhurkii keliyuu ka tegey salaaddii subaxuu tukaday dowladdii marka waxay ku caddaysay duhurkii inuusan tukan ayaa la ogaaday salaaddii subaxuu soo tukaday war duhurka maa tukatid ma tukanayo duhurkii maradaa iga nijaasaya waxbuusaa u leeyay ilaa wakhtigii duhurkii uu tegey wakhti daruurihii xataa uu tegey ilaa qofkani fursad waxaa la siinaa waxaa dhici karta inuu musaafir yahay oo labada salaadoodoo duhurka iyo casirka inuu isku jamcinayo ayaa suurtagal ah wakhti daruuraha bal ha loo sugaa la leeyahy duhurka markuu tago oo duhurka tukan waayo salaaddii duhurka wakhtigeedii uu tago dowladda hore kama dilaysa waxaa la leeyahay inuu musaafir yahay aad dhici kartee waktu daruuraha bal hala sugo waktu daruuro duhurka maxaa u ah xilliga casirka xilligii casirkiina ma tukan oo waa tegey casirkiina qoraxdiiaa dhacday qoraxda markay dhacdo waa la dili marka qoraxdii markay dhacday waa la dili lanno duhurkii xataa hadduu musaafir yahay casirkii ku jamcin lahaa musaafir xataa hadduu yahay casirkuu ku jamcin lahaa gabalku hadduu dhaco waa la dilaha qofkaas oo madaxweynihii ama qofka naa'ibkiisa ah ayaa dilaya laakiin yushtaradu ikhraajuhaa can waqti daruura laakiin waa in- laakiin waa inuu salaada ka saaro waktu daruuraha inuu ka saaro shardigu falaa yaqtuluhu madaxweynuhu uma dilayo bitarki duhri xataa taqruba ashamsu duhurka inuu ka tegey uma dilayo ilaa qoraxdu ay ka dhacdo waktu daruurihii lama gaarin ilaa qoraxdii waktu daruurihiisa waa casirka casirka markuu tagu dilahayo walaa bitarki lmaqrib maqribka inuu ka tegana looma dilayo ilaa waktu daruuraha la sugi inuu musaafir yaa dhici karta oo cishaha inuu cishaha dib ugu dhigayo ku jamcinayo ayaa suurtogala xataa yadluca alfajr maqribka lama dilayo ilaa salaada subaxu ay ka dhalato wayaqtuluhu fi subxi subaxa wuxuu u dili biduluuci shamsi laakiin salaaddii subaxii waxaa loo dili qoraxdu hadday soo dhalato leanna iyadu salaadaas wakhti lagu jamciyo ma lahan wakhti daruuro ma lahan salaadda subaxa salaad kale lagu jamciyo iyadu ma lahan marka qoraxdu hadday soo dhalato salaaddii subaxa maxaad uga tagtay ayaa loo dilay wa fi lcasri biquruubiha salaadda casrkana waxaa loo dili qoraxdu hadday dhacdo wa fi lcishaa biduluuci lfajri cishahana waxaa loo dilaya fajarku markuu dhasho fayudaalabu waxaa laga dalbanaa biadaa'iha idaa daaqa waktuha salaadda wakhtigeedu markuu cidhiiri gabaawsi sii marayo ayaa la war salaada tuko wayutawacadu waxaa loogu hanjabaa bilqatli in akhrajaha can ilwaqti hadduu salaadda wakhtigeeda ugu dambeeya uu ka saaro in la dili doono ayaa loo sheegay faidaa kharaja alwaqtu wakhtigu hadduu baxo daraba cunuqa madaxweynuhu qoortuu ka goynaa markaas seefbu seefaa qoorta looga goy wakhtiga hadduu baxo wayajib waxaa waajib noqonaya qatluhu shaksigaa dilkiisa bisayf in seef lagu dilo ayaa waajib noqonaysa bacda alistitaabati ka toobad dalbidda ka bacdi markii la yidhaha war ka laabo war waa lagu dilahayaa hadda ka laabo oo salaaddii tuko waan toobad keenayaa dheh hadduu diido waa la dilahaya in lam yatub hadduusan toobad keenin waa la dilahaya markaa salaaddii wakhtigeedii uu ka saaray oo uu ka tegayo laakiin sida kitaabkuba shaarixu noo sheegayo qofka waxa dilayo xuduudda waxa oofiya waa imaamu lacdam ama naa'ibkiisa bis laakiin dadka shacabku iyagu xuduudda sharcigu uma ogola inay oofiyaan qof shacaba oo isaga madaxweyne waddanka aan looga dooran ama madaxweynuhu uusan soo diran oo wakiil aan ka ahayn inuu xuduudda isagu oofiyo waa xaaraan wey lama ogola leannahu fawdaa imanaysa haddii shacabkii la yidhaha qof taarikhusalaad meeshaad ku aragtaba iska dil wixii fawday noqonayaanoo isaguna waxaa noqonaysa ninkii aad dishay maadaama dowlad aysan jirin oo magac dowladeed iyo awood dowladeed aadan haysanin oo aadan ku dilin isaguna waxaa dhici karta mid yacni kugu qabiiloo masaajid iska soo baxay inuu yidhaha kanaa shalay walaalkii u dilay taarikhsalaadnimo uusan shaqo ku lahayn isagaa madaxweyne ah isaguna mid kugu qabiila inuu dilo oo qabiilo iyo fidno iyo balaayo ay kacdo waxaana waxaa kiciyey waxaa weeye xuduuddii sharcigoo laga leexdaa kicinaya marka waxaa weeye xuduudda waxaa iskale الإمام الأعظم أو نائبه فقط أنت كلا شقة كما قل كلا هذه كلا فوضى كلا لنس إيا منكر كي لنهينا يي منكرات كواوينا كلا لنا منكر كي أتريبيسي وحيالك كواوين وكرد بدن أياد لنا باب الجنائز هذا مثل باب الجنائز باب أحكام الجنائز جنازوين كأحكام تودي أي أبابيها halkan sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa salaadda janaasada iyo axkaamteediiyo habka loo tukanayo iyo mowdka xasuustiisa in la badiyo inay sunno tahay yustaxabu waxaa la sunneeyaa likulli axad qof kasta waxaa loo sunneeyaa dikru lmowt mowdka xasuustiisa dikriga waxaa loola jeedaa bimacnaa tadakur tafaculu waa ficlun bimacnaa tafaculun ficli oo bimacnaa tafacul ah maxaa loola jeeda dikru tadakuru dikru lmowt tadakuru lmowt mowdka xasuustiisaa la sunneeyaa biqalbihi qalbigiisa qofka uu mowdka ka xasuusto waliktaaru badin ayaa weliba la sunneeyaa minhu min dikri lmowt mowdka xasuustiisa in aad loo badiyo mar walbaba ay kugu taagnaato maalin uun adduunyada inaad ka tegeysid maalin uun inaad adduunyada ka tegeysid aadna wajahaysid xisaab adag oo acmaashaadii ilaahay subxaanahu watacaala kula xisaabtamayo waa inaad maalintaa qalbiga ay kaaga taagnaato maadaama mahore aad tahay oo mar walbaba aadan hurayn maalintaas oo intaas wax ku huraya haddaad halmaanto waa caqli darro iyo maangaabnimow wax adiga ku sugaya oo aadan huraynin haddaad halmaanto maangaabnimo weeye walidaalika nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinaya wuxuu ku yidhi alkayis man daana nafsah wa camila limaa bacda almowt qofka caaqilka ah man daana nafsah waa qofkii naftiisa la xisaabtama wa camila limaa bacda almowt waxa mowdka ka dambeeya oo qabrigii iyo su-aashii iyo qiyaamihii iyo xisaabtii iyo siraadkiina u shaqaysta qofkaasaa dadka ugu caqli badan uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waalcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha watamannaa cala allahi alamaani waalcaajis qofka caajiska ahee doqonkaana doqonka waxaa weeye man atbaca nafsahu hawaaha waa qofka naftiisii waxay jeceshahay raacsiiyey wax walboo qalbiga isaga soo dhaco naftu jeclaato iska sameeya watamannaa cala allahi alamaani ilaahayna wax wanaagsan ka filay oo tamani khayra ilaahay waa naxariis badanya iska dhahayo shaydaanaa cayaarsiinaya naftiisii shaydaana naftiisii ayaa cayaarsiinaya walisticdaadu ayaa la sunneeyaa diyaargaroobid lahu mowdka in loo diyaargaroobo bitowbati towbo in loogu diyaargaroobo ayaa la sunneeyaa hadde towbadu marka la sunnaynayo towbadu waaba waajibe sidee looga cabiray towbadu waa sunna ilaa walisticdaadu waxaanu ku cadfaynaa dikru ayay ku cadfanta yustaxabu waxaa la sunneeyaa dikru lmowdaa la sunneeyaa walisticdaadu diyaargarowna waa la sunneeyaa lahu mowdka loogu diyaargaroobo bitowbati towbo loogu diyaargaroobo see marka towbadu ay sunno u noqotay sooladu towbadu waaba waajib yacni towbadu waa sunno marka sheekhu uu ku leeyahay ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye in lam yaclam ana calayhi muqtadiyan laha wa maxaluhu in lam yaclam hadduusan ogeyn ana calayhi shaksiga dushiisa muqtadiyan laha wax toobada waajib ka dhiga oo toobada keena hadduusan isku ogeyn markaasay toobadu sunno noqonay wa ilaa hadduu dembi isku ogyahay dembi hadduu isku ogyahay wajaba toobadu waxay noqonay waajib fawran bilijmac culamado dhan waxay isku waafaqeen markaa degdeg inuu toobad keeno haddii inay waajib tahay hadduu wax isku ogyahay marka la leeyahay mowdka in loo diyaargaroobo toobadkeen loogu diyaargaroobo waa sunno hadduusan wax isku ogeyn saliim hadduu yahay usan wax dembi isku ogeyn markaasay sunno noqonay ama haddaad dembi isku og tahay toobadu ma sunnay noqonay waaba waajib markaa markaa sunno ma aha toobadkeenku waaba waajib marka haddaad wax isku og tahay walisticdaadu diyaargarow ayaa la sunneeyaahoo lahu mowdka loo diyaargaroobo bitowbati towbada loogu diyaargaroobo wuxuu dhihi jiray sheekh la dhihi jiray abu xamsata alkhuraasaani abu xamsata alkhuraasaani sida imaamu alghazali kitaabkiisa ixyaha uu ku sheegay man akthara min dikri اlmowti qofkii badiya mowdka xasuustiisa axaba allaahu ilayhi اlbaaqi ilaahay wuxuu ugu abaalgudaahu jeclaysiiyaa wax walba oo baaqiyahoo wanaagsan waxa baaqiga maxay yihiin waa ilaahay jannadiisii ridihiisii cibaadada khayrka baaqi noqonaya waxaas baaqi noqonayo mustaqbalka uu guran doono ayaa ilaahay jeclaysiiya wabaqada ilayhi alfaaniya waxa baaba'ayoo dhanna ilaahay waa nacsiiya qofkii mowdka xasuustiisa badiya waxa baaba'ayoo dhanna ilaahay waa nacsiiya waxa baaba'ayo maxay yihiin waa shahawaadka nafta in la raaco waxa walbood nafta shahawaad ku qanciso oo wax ilbiriqsi kaa baaba'ayo ama adiguba aad ka dhimanayso marka waxyaalaha qaaligaa ee baaqiga noqonaya ridaha ilaahay subxaanahu watacaala ugu weyn yahay oo cibaadaadkii iyo jannadii oo kale ah taasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu jeclaysiiyaahu qofkii dikrulmowd badiya abu xamsata alkhuraasaani sheekhi la dhihi jiro sheekhaas wuxuu ku wakhti ahaa abulqaasim aljunaydi albaqdaadi waa culimmadii qarnigii saddexaad culimmadii noolayd abulqaasim junayd albaqdaadi ay isku wakhti ahaayeen abu xamsata alkhuraasaani abu xamsat alkhuraasaani hadda ka hor qisa ku dhacday sheekhan isagoo xajka u socda xajku u socday sheekhan abu xamsat alkhuraasaani markaasuu ceelu ku dhacay meel dariiquu iska marayey ceeluusan u jeedin oo ku dhacay wax u jeeda iyo wax usoo gurmanaya ma laha wuxuu yidhi ilaahay unbaan iska tala saaran ilaahu adigan taladeyda kuu dhiibtay saad igula mucaamalootaan raalli ku ah alkhayru fii ma khtarta lii ilaah waxaad ii doortaa khayrku iigu jiraa waxaad ii doorto ayaa khayrku iigu jiraa nin caabidu ahaa saalix ah ceelkii marka isaga jiray isaga jiray wuxuu yidhi dadaa uun soo mari doono xujeeyahu meesha lugeynayo kaa bixin doono laba ninaa soo istaagtay ceelka dushiisii markaasi labadii nin ceelka inta arkin wuxuu yidhaha war ceelkan maxaa waddada looga qodo waaba khatare dadaa ku dhacaye aan duugnay dhaheen xujay kalaa ku dhacaysa isagiina uma jeedaan ile abu xamsa ku jira alkhuraasaani sheekh hadda hadalkan dhahaya oo qofkii dikrulmowd badiya ya ilaahay wuxuu jeclaysiiyaa wax walboo baaqi ah wuxuu ilaahay nacsiyaa wax walboo faaniya dhahaya laba ninaa soo dul istaagay ceelku waxay yidhahan war ceelkan meeshan maxaa looga qodo xujaydaa ku daadanaysay dadka musaafiriintee aan duugnay dhahan jiqday ku kala ordeen nin wal nin ood keena nin qoray keena waxaa la galay ceelkii in la duugo isagii waa ujeedaa inay meesha ku tashanayaan wuxuu yidhi ilaahay ilaahu cahdiyaan kula galay ballankaygiina kama laabanayo adiga un baan taladeeda kuu dhigto waalkhayr fii ma اkhtarta lii sidaad waxaad ii doortaana khayrku igu jira qoryo waaweynay keeneen qoryihii afkii ku safeen ooday haddana soo gureen oodii haddana meeshii dul saareen ciiday soo qaadeen waa ku malaaseen aa iska tageen marka abu xamsat alkhuraasaani wuxuu yidhi waxaa dhici karta in ilaahay subxaana wa tacaala khayr iiga dhigo qabrigaygii in ilaahay ii qadaray inuu ii noqdo ayaa dhici karta meeshaasoo ku cabursan oo dhibaataysan ayaa bahalaa yimid oo waxa ilaahay xaggiisa ka socda bahalaa yimid bahalkiiyaa fagay oo wixii ciiddii qoyanayd iyo wixii soo fagay qoryihii wixii uu ka qaaday lugtuu u laalaadiyey ceelkii oo waxa ilaahay ku badbaadinaya subxaanahu wa tacaala ilaahay markuu arkay yacni asidqa fi lcubuudiya ninkan addoonnimada inuu run ka sheegay oo ballankii iyo tawakulkii uu xaqiiqo ka yahay bahalkaasa ilaahay ku badbaadiyay bahalkii marka wuxuu yidhi waxaan arkay isagoo lugta dhaqdhaqaajinaya dhaqdhaqaaqii waxaan ka fahmi weli inuu iigu baaqayo lugta qabsoo soo baxa lugtiiyaan ku dhegi yidhi lugtii markaan ku dhegay bannaanka u soo baxay yidhi waxaan maqlay yidhi sawd dhahaya haatif dhahaya yaa abaa xamsa najaynaaka min atalafi bitalafi abaa xamsat alkhuraasaani talaf ayaan kaa badbaadinay musiibo waxaana kugu badbaadinay musiibo kale wax bini aadamku musiibo u yaqaanaan ayaan kuu soo dirnay oo bahallada laga naxo wuxuu doonuu ilahay kugu badbaadiya markuu ilahay ku badbaadina yaa abaa xamsa najaynaaka min atalafi bitalafi abaa xamsat alkhuraasaani waxaan kaa badbaadinay talaf waxaana kugu badbaadinay talaf kale wax kaleo talaf oo musiibaha laga naxo aan badbaadadii kuugu soo dirnaa la yidhi ilahay awooddii subxaanahu wa tacaala meeshuu ilahay wax kuu soo marsiinayo cajiibu ya meeshuu ilahay wax kuu soo marsiinayo waa cajiib yaa abaa xamsa najaynaaka min atalaf bitalaf talafaan kaa badbaadinay talaf kalena waa kugu badbaadinay wax kaloo musiibaahoo dadku ay ka baqayeenoo bahal ay u yaqaanaan kaasaanba khayrkaa kuugu soo darnay badbaadidaadii aan kugu soo darnay qisada imaamu alghazaali ayaa ku sheegay kitaabkiisa ixyaa culumuuddiin waa qisatu abi xamsata alkhuraasaani qisada abi xamsata alkhuraasaani walisticdaadu diyaargarow ayaa la sunneeyaa lahu in mowdka loogu diyaargaroobo bitowbat towbadkeen in lagu diyaargaroobo walmariidu qofka xanuunsanayaa owlaa sii habboonaasho badan weliba diyaargarowga iyo mowdka xasuusiisa in la badiyo qofka xanuunsanayaa aada ugu habboonaasho badan liannahu ila almowti aqrabu maxaa yeele qofka xanuunsanaya mowdu u dhow yahay mowd ayuu u dhow yahay oo calaamaadkii asbaabtii lagu dhiman lahaa ayaa isaga haysa wayusanu waxaa la sunneeyaa ciyaadatu lmariidi qofka xanuunsanaya booqashadiisii waa la sunneeya qofkaasoo almuslimi ee muslim ah qof xanuunsanaya haddaad maqashid oo muslim ah waxaa diintu ay sunnaysay inaad soo booqatid lilitibaac waxaa lagu raacay nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigeenuna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu u sheegay axaadiis fara badan khayrka laga helayo ciyaadatu lmariid qofka xanuunsanaya qofkii soo booqda oo nebigu salى اllahu عalيh wasalam wuxuu yidhi man caada mariidan waa xadiiskii imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey man caada mariidan aw zaara akhan lahu naadaahu munaadin bian dibta wadaaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila man caada mariidan qof xanuunsanaya qofkii soo booqda aw zaara akhan lahu ama walaal ilaahay dartii u soo ziyaarta naadaahu munaadin malag ayaa samada uga naadiya بأn dibta wadaaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila jannada ilahay manziluu kaaga diyaariyey jannada ilaahay manziluu kaaga diyaariyey marka ciyaadatu lmariid waa cibaado weyn oo ilaahay loogu dhowaado walaalkaaga muslimkaana waxay u tahay farax gelin qofka mariidka ah oo xanuunsanayana qalbigiisii farax gelinay u tahay booqashada aad soo booqanayso ilaahayna ajiraad uga heli subxaanahu watacaala walaal mariidkaasoo almuslim muslimka xata alarmadi qofkii daafka qabi xataa waa sunno in la soo booqdo xanuun khatara inuu ku hayo shardi ma ahan xanuun halisa inuu hayo shardi ma ahan haddii daaf xataa uu ku dhaco sunnow in la soo booqdo waalcaduwi cadowgii in la soo booqdo waa sunno qofkan hataa ha dhihin maalin aan cadaawo ina dhex martay waa cadowgeygii weligaa cadowgaaga ha noqdo ilaahay dartii isaga cafi ilaahay dartii isaga cafiyo waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallaahu yuxibu almuxsiniin ilahay waa jecelaya dadka ummadda iska cafiye waljaari deriskiina waa sunno in la soo booqdo iyo walkaafiri gaalkii in la soo booqdo waa sunno in kaana gaalku hadduu yahay jaaran deris ow qariiba ama qof qariiba oo qaraaba uu yahay wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala gaalkii in la soo booqdo xataa sunno wey gaalku hadduu xanuunsado wey gaalka hadduu xanuunsado marka lasoo booqanayo waxaa shardi ah in lam yakun xarbiyan hadduusan gaal muxaarabo kula jira dalka iyo diinta iyo ummadda gaal dagaal kula jira waa inuusan ahayn waxaa kaloo shardi ah hadduu jaarkaaga yahay deriskaaga uu yahay ama qaraabadaada uu yahay waa qaraabadaadii waa deriskaagii xarbina ma ahan gaal xarbiyahoo yacni dalka ama diinta dagaal kula jira ma aha hibban min hibbin wakti ka wakti in la soo booqdo qofka mariidka ah ayaa la sunneeya yacni maalin walba inaadan u tegin maalin walba iyo saacad walba aadan u tegin lannu qofka mariidka isaga nafsadiisa waxaa dhici karta inuu ku dhibsado wakhtigan faraha badanoo mar walbaba saacad saacad aada ugu tegaysa yacni muddo markaad joogtidba xoogaa soo booqo muddo markaad joogtidba xoogaa soo booqo falaa yuwaasiluhaa kulla yowmin booqashada ma xidhiirinayo maalin kasta maalin kasta uma tegin ilaa an yakuuna maqluuban calayh qofku inuu noqday haddii qof laga qaalib noqday oo mariid aan caqligiisaba joogin oo xaalad khatara ku jira oo waa laguu yimid iyo booqashadii waa lagugu badiyey iyo midna aan kala ogeyn inuu yahay maaha wa yukhafifu wuuna fududeeyaa shaksigu almuktha ku nagaashada uu mariidka agtiisa ku nagaanayo waa fududaynoo kuma daahayo qofka mariidkaa waxaa la yidhaha lagamana daaho lagumana daaha la yidhaha qofka xanuunsanaya qofka xanuunsanaya lagama daaha la yidhaaho waxyar haddaad joogtid uun hal maalin laba maalin ma joogtidba waa lasoo booqda lagumana daaha la yidhaho haddaad u tagto oga haddaad u ducayso oo maaragtaa wax yar joogto isaga soo tag waxaa dhici karta intaa uu xayiran yahay qofku iskala bixin lahaa kaadiyaa laga qaadi lahaa inuu kaa xishoonayaa dhici karta oo iscaburinayo inta aad la joogto inuu kaa xishoonayo oo iscaburinayaa dhici karta idan marka waxaa sunnaa inaan lagu daahin wayadcuu lahu mariidka waa u duceeyaa shaksigu bilcaafiyati caafimaadu ugu duceeya in ilaahay caafiyo subxaanahu watacaala weliba waxaa sunno ah toddoba goor sida nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sunneeyey in agtiisa lagu aqriyo qofka mariidkaa lagu aqriyo as'alu allaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka ducadaas toddoba goor inuu yacni ku tufo أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويدعو له أقدعي مريضك بالعافية عافماد أقدعي إن احتمل أي دمع هدو الضمع كليه حياته حياة المريض قفك حنون سنة ينولشيس هدو الضمع كليه وإلا هدان ضمع لقاله وقفك بدي سكرات كلا صوصاري وحالة خطرة وكجره فيرغبه mariidka wuxuu jeclaysiiyaa fii towbatin toobad keenidda iyo wa wasiyatin dardaaranka ayuu jeclaysiiyaa wa taxsiinin wa taxsiini dannihi danni lmariid qofka xanuunsanaya maladiisa maladaa wanaajinteeduu jeclaysiiyaaho bilaahi ilaahay inuu malada u wanaajiyo uu jeclaysiina haddii qofka damac laga leeyahay inuu caafimaado oo rajadiisu ay roon tahay wuxuu ugu ducaynaa in ilaahay caafiyo haddii xaaladii damaca uu ka gudbay oo qofkani xaaladihii ugu dambeeyo khatarta uu marayana markaa wuxuu jeclaysiinaa inuu ilaahay toobadiisa u badiyo oo ilaahay u toobad keeno inuu dardaarmo waxyaalihii daymanahu lagu leeyahay inuu ka dardaarmo wixii asagu uu dayn ku leeyahay wixii asaga lagu leeyahay wixii xadgudubaha ummadda ugu geystay si looga cafis dalbo inuu sheego dardaarankaasuu jeclaysiin wa taxsiini dannihi qofka mariidkaa maladiisa maladaa wanaajinteedana wuu jeclaysiinaaho bilaahi ilaahay wax wanaagsan inuu ka malaysto saasuu jeclaysan wuxuu leeyaha maladaada qurxi qalbigaaga wanaaji wax wanaagsan ilaahay ka filo wax wanaagsan ilaahay ka filo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariis badan yahay in ilaahay cafinta uu jecel yahay inuu ilaahay cadaabkiisa subxaanahu wa tacaala uusan waxba ku falaynin saasuu qalbigiisa ugu daaweynaho u jilcin maxaa yeele xadiis imaamu muslim saxiixiisa waxaa ku yimid oo nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi laa yamuutanna axadukum axadkiin yuusan dhimanin ilaa wahuwa yuxsinu danna billaahi tacaala ilaa isagoo ilaahay malada u wanaajinaya maaha adoo qalbigaagu ilaahay u wanaajinayo waa inay naftu ay kuu timaado laakiin qofku hadduu xaaladdaas uusan gaarin waxoogaa iska roon yahay oo iska caafimaad qabo waxaa la dooni inuu noqdo yacni bayna aljaanibayn almakri yacni alraxma fi ljanna alnadar fi ljanna iyo waalkhawf min alcadaab cadaabka uu ka baqayo iyo rajaha jannada uu ka rajaynayo waa inuu labadaba qalbigiisa ay ku siman yihiin amaa qofku hadduu xaalad khatara gaaro waa inuu qalbigiisa waasic uga dhigo inuu ilaahay cafin doono inuu ahluljanno noqon doono saasaa la doonaya wayuxsinu lmariidu qofka xanuunsanaya wuu wanaajiyaa dannahu maladiisa wuu wanaajiyaa billaahi ilaahay siduu ka filanayo u malaynayo wuu wanaajiyaa oo wax wanaagsan oo ilaahay janno uu siinayo o ilaahay u naxariisanayo ilaahay iska cafinayo arrimahaasuu qalbigiisa uu ku qaban wayukrahu waxaa loo nacaa lahu mariidka ashakwaa sheegasho waa loo nacaa sheegashadu waa karaahiyo sharcigu ma jecla karaahiyo qofkii kaa soo horbaxaba war xale ma seexanoo ma hurdin xale haddaad arki lahayd xaaladda aan ku sugnaa waad yaabi lahayd qof walbu isaga sheegi qof walba xanuunkiisa uga sheekayn karaahiyow amaa haddii qof dhakhtaruhu uu ku weydiiyo haddii maslaxa jirto waad sheeganay marka dhakhtaraad u tagtay xanuunkaaguu ku weydiiye waad u sharxi marka intaasaa laga hayaa intaa habeen ma hurdo oo saa way cuntadu ma qaadan karo oo saasu way markaa karaahiye ma aha qofka dabiibka ah ee dhakhtarka inaad u sharaxdid ama qof sadiiqa ah ee saaxiibkaaga ah ayaa xaaladdaada wax kaa weydiiyey markaasaad xaaladdii u sharaxday bal inuu kula taliyo oo xanuunku uu kaala taliyo laakiin waxaa la diidayo karaahiyadu maxay tahay qof walboo kaa soo horbaxdaba intaasuu habeen ma hurdo waxay yidhaahdeen culimmadu alinsaan yacuddu ayaama alcaafiya walaa yacuddu yacuddu ayaama alniqma walaa yacuddu ayaama alnicmati alinsaan yacuddu qofka bini aadamku wuxuu tiriyaa ayaama anicma ayaama aniqmati ayaama anniqmati maalmaha musiibada waa u tirsanta xale ma hurdin u leey saddex habeen ma hurdin waa u tirsanta intuusan hurdin walaa yacuddu ayaama anicma laakiin maalmaha nicmada uma tirsana intii habeen aada hurday weligaa qof mau sheegtay waxaa laga yaaba soddon sano inaad hurdaysay weligaa ma ka sheekaysay nicmadaa ilaahay nicmadaa ilaahay weligaa ma ka sheekaysay halkii habeen ama labadii habeenuu hurdi waayo qof walbuu u sheegi labadan habeen haddaad arki lahayd xaaladda aan ku sugnaa qofu haddaan labadan habeen haddaa arki lahayd labadii habeen haddaa arki lahayd waxaan ku sugnaa haddee intii habeen weligii ma sheegi jirin uu soo maray intuu habeenuu dhergay intuu habeenuu ilaahay caafimaad ugu nicmeeyey intuu habeenuu seexday oo hurdo murtaaxa uu seexanayay ma sheegayo marka waxaa weeye taasoo kale waa iimaan la-aan wey wayukrahu lahu shaksiga waxaa loo nacaa ashakwa sheegasho inuu sheegto karaahiyo wey wa tamani lmowti mowdka tamanintiisana waa la nacaa qofka inuu geerida uu jeclaado oo meydka uu tamaniyo oo yidhahdo ilaahu idil ilaahumaan adduunyada ka tago ilaahumaan iska dhinto karaahiyow bilaa fitnatin bilaa khawfi fitnatin fitno ka cabsigeeda la-aan inuu geerida tamaniyo karaahiyow fidnadaasoo fi diini diinta dhexdeeda ahaatee hadduusan fidno diineed ka baqin inuu mowt tamaniyo karaahiyow laakiin hadduu fidno diineed ka baqo oo zamankii intuu xumaaday ee dadka mufsidiinta oo dadka diinta ka fasaadinaya ee akhlaaqda ka fasaadinaya ay farabateen oo caqiidadiisii iyo diintiisii uu u baqo ilaahu middan iga wad anigoo saalim ah oo raalli adiga tahay adduunyadan ilaahu anigoo raalli adiga tahay oo tawxiidka iyo istiqaamada ku dhimanayo ilaahu iga wad wuu dhihi karaa fidno diineed hadduu ka baqo amaa haddii adduunyo iyo xanuunkiiyo kugu adkaaday iyo dadka qaar waxay sameeyaan markii ay xanuunku ku adkaado ay waxay leeyihiin ilaahu iska kaanya dilo nafta naga qaad lama ogola waxa laga hadlayo taas wey ilaahay caafimaad weydiiso waxaa lagu yacni sharcigu kuu ogol yahay geeri inaad tamaniso oo markii fidno diineed aad ka baqdo bis ama adduunyo darteed iyo xanuun kugu adkaaday iyo waxyaalahaas oo dhan karaahiyow inuu qofku mowd uu tamaniyo wa ikraahuhu shaksiga mariidka ah qasbidiisii ayaa la nacaa calaa tanaawuli dawaa'i daawada qaadashadeedii in lagu khasbo daawada qaadashadeedii in lagu khasbo aw idacaam ama dacaamka qaadashadiisii lagu khasbo qofkan maadaama isagu iska kurbaysan yahay oo kurbo nafsiihu ay iska hayso waa in si xiiladle loo yidhaaho daawada cun si naxariisu ku jirto xiiladu ku jirto laakiin in hadalka lagu adkeeyo qasab daawadan kugu siin la yidhaaho sharciga karaahiyow waidaa waktigii xadarahu shaksiga almowtu mowtku markuu usoo xaadiro qofka mowtka waxaa loola jeedaa ay amaaraat lmowt mowtka calaamadihiisii waidaa xadarahu shaksiga almowtu ay amaaraat lmowti mowtka calaamadihiisu markay usoo xaadiraan shaksiga oo xoogaa uu israa xaaladaadu ma wanaagsana ulqiya shaksiga waxaa lagu ridaa ulqiya shaksiga waxaa lagu ridaa calaa shiqihi dhinac dhinaciisaa loo ridaa dhinacaasu alaymani ee midigta ah qofka haddii calaamaatulmowd lagu arko sakaraadku soo saaro dhinac dhinac midigaa loo jiifiya dhinac midig si qiblada uu si saani ah uu qiblada u qaabilo ugu jeesto dhinaca midigtaa ha loo jiifino fa in tacadara hadduu cuslaado alilqaa calaa shiqihi alayman dhinaca midigtaa in loo jiifiyo hadday cuslaato falaysari dhinaca bidixda ah ayaa loo ridaaho dhinaca bidixdaa loo jiifin haddii midigtu ay xoogaa cuslaato wa ilaa dhinacii bidixduna hadday culays noqoto bidix bidix in loo seexiyana hadday culays noqoto fa calaa qafaahu qadaad qadaadkiisaa loo jiifiya dhabar dhabar qadaadkiisa dhabar dhabar ayaa loo seexin walxaal wejhuhu shaksigaas wejigiisii iyo wa akhmasaahu iyo labadiisa cagoodba lilqiblati qiblada ay yihiin qofkan marka dhabardhabar loo seexinayo waxaa shardi ah wejigiisii iyo labada cagoodba in qiblada loo jeediyo wejigiisii see marka qiblada loogu jeedin ilaa wejigiisu cirkuuba daya haddii sidaa loo seexiye waxaa loogu seexin horena aan usoo qaadan jirnaye barkina waxaa loo gelinaa dhinaca yacni qoorta hoosteeda si wejigu xoogaa uu qiblada ugu soo jeesto wa yurfacu ra'suhu madaxiisa waa la kor yeeli sheekh isagaaba sheegaye wayurfacu ra'suhu shaksiga madaxiisaa bishayin shayaa lagu soo koryeeli barkin iyo wax la mida ayaa hoos inta madaxa looga geliyo si wejigiisu uu qaabilo dhinaca qiblada wayulaqanu waxaa loo laqinaa oo loo talqiiniyaa laa ilaaha ila اllah saasaa loo laqinaa yacni waxaa la leeyahay agtiisaa lagu akrinaa dheh waryaa laa ilaaha ila اllah ma la dhaha hadallo ad adag si xigmada laha loogu sheegi hadallo ad adag laguma hadlaye waxaa la leeyahay dhammaanteen aan dikriga ilaahay badino inta meesha joogta bal dikriga ilaahay tawxiidka aan qabsanno laa ilaaha ila allah isaguna waa xasuusanaa marka laa ilaaha ila allahu dhinaciisu ka leeyahy saasaa la rabaa xikmada inooga sheego laakiin haddii la yidhaaho war dheh laa ilaha ila allahu dheh haddii la yidhaaho qofkan isagaa kurbaysan oo duruufo adaguu ku jiraa wuxuu la tacaalahaya sakaraadkii duruufahaas adag iyagaa dabeecadiisa waxay ku kalifayaan xanaaq waa cabursan yahay qofkii duruufo adag uu ku jiraa haddii amaro iyo waxyaalaha uu dareemo waxaa dhici karta shaydaanku inuu ugu soo gambado duruufahaas adag ira dadkan maxay kuu amrayaan amar maxay kuu siinayaan marka waxaa leeyahay dhammaanteen towxiidka aanu badino towxiidka aanu badino walaa yulaxu laguma celceliyo towxiidka calayhi shaksiga dushiisa laguma celceliyo walaa yuqaalu lahu shaksigana lama yidhaaho qul dheh waryaah dhahwaryaa sidaas lama yidhaaho lianlaa yata'adaa bidaalika si uusan ugu dhibtoon bal yadkuru shahaadata bayna yadayhi liyatadakaraha shahaadaduu hortiisa ku sheegi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ayuu hortiisa ku sheegi aw yuqaalu ama waxaa la leeyahay dikru llaahi mubaarak dikriga ilaahay waa barako badan yahay fanadkuru llaha jamiican dhammaanteen aan ilaahay xusno subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar aan dikriga ilaahay badinno markaasuu xasuusana marka si xigmad leh ee lagu sheegiyo walafdalu sida fadliga badan talqiinu hayri اlwaariثi qof dhaxalka wax ku leh oo wax dhaxlaya hayrkiis hayrkaa u laqinidiisii ayaa fadli badan dadka dhaxalka wax ku leh sharcigu waxau ka fadilay dadaan dhaxalka wax ku lahayn inay towxiidka u qabtaan leanna waxaa dhici karta qofkan duruufo adagu ku jiraa shaydaanku inuu ku yidhaaho qofkan waaba ku dedejinba laa ilaha illa allahu dheh wuxuu ku leeyahay dar alle kama ahane maalkuu u socdaa oo ciyoon naga dhimo oo horay nooga sii soco waxaasaa dhici karta qofkan duruufuu ku sugan yahay duruufihiisa alla xaq dhowra xaaladda adagu ku jiro xaaladda adagu ku jiraa sharcigu ilaaliyo uu xaq dhowrayo walafdalu sida fadliga badan talqiinu hayri اlwaarisi qof wax dhexlaya hayrkii hayrkaas la qinidiisa iyo walcaduwi walxaasid in kaana hama hayruhu qofkaan xaasidkiisa ahayn cadowgiisa ahayn dhaxalka aan wax ku lahayn oo xabiibkiisa ah qofkaasaa tawxiidka qabanaya faidaa maata hadduu dhinto shaksigii qumida caynaahu labadiisa indhood waa la laabi qofka hadduu dhinto naftu ay ka baxdo indhihii way taagmayaanoo ruuxiiyo naftii raacay marka mandarkiisaa xumaanaya qofkii indhihiisu hadday taagmaan oo indhihiisu bannaanka ay yaallaan qofkii meydkii suuraddiisi iyo muuqaalkiisiiyaa xumaanaysa muuqaalkiisu wuxuu ku qurxoonaanaa indhaha hadday laaban yihin indhaha loo laabo marka sida sunnada indhaha in loo laabo washudda waxaa la xihaa laxyaahu labadiisa lafdaan daamanka yacnii labada lafoodoo dhinacyada daan walba uga jira labada lafdaana la xihaa bicisaabatin xarigaa lagu xihaa xariggaasoo cariidatin bicisaabatin calal ayaa lagu xihaa calalkaasoo cariidatin ee ballaaran mar calalahoo ballaaran oon jirka wax ka dhibaynin oo xarig aan ahayn oo jirka aan dhibaataynaynin maradaasaa daamanka saas lafaha daamanka laysku celiyaabo lafaha daamanka waxa laysugu celinaya waxaa weeye afku inuusan kala taagnin qofka hadduu dhinto haddaan yacni afka laysugu qaban maradaasa aan loogu xihin indhaha aan loo laaban afkiiaa kala taagmay indhihiisiina way kala furnaanaya mandarkiisii iyo muuqaalkiisii yaa fool xumaanaya marka taasaa la diidaya waa karaamayn qofka meydkaa la karaamaynayo waluyinat mafaasiluhu xibnihiisana waa la jilciyaa walow biduhnin subag ba allah ka dhigo subag iyo saliid loo maryaba allah ka dhige xibnuhu si ay hadhow dhaqidoodu ay u fududaadaan waa la jilcinaa xibnihiisa subag baa lagu jilciyey saliid in ixtiija haddii loo baahdo ilayhi ila talyiin jilcinta haddii baahiyo ay keento wey xubnaha in la jilciyo hadday baahi ay keento waa loo jilcinaa oo lays yidhaahaa xibnahan ama hadhow yacnii dhaqidoodu ay cuslaataa waa loo jilcin xibnaha wa tunsacu waxaa la siibaa hiyaabu mowtihi dhimashadiisa dhimashada dharkeeda waa laga siibaa dharkii uu ku ruux baxay waa laga bixina sida sunnada ah dharkii uu ku ruux baxay waa laga siibi wa tunsacu waxaa laga siibi hiyaabu mowtihi dharkiisa dharka hiyaabu mowtihi dhimashadiisa dhimashadaa dharkeedii waa laga siibi dad badanaa dharkii la bistay laakiin laga bixiyo iyagu aan iska bixin oo markay dhinteen laga siibayaa jira dad baan intay labiseen si qorxoon isaga labistay ayaa mowdka u yimid ayagoo si wanaagsan u labisan markaasaa naftii markuu ka baxay ayaa dharkii laga siibi ilaa isaga iskama siibi karo waa dhintay marka xasuusnaaw labiska aad mar walbaba labisanaysid ma iska siibi doontaa mise waa lagaa siibi doonaa markaad geeriyooto xasuusnaaw mar walbaba markaa waa lagaa bixina mar walbaod labisataba ogaaw uun war midkan adigaa iska siibi doona mise waa lagaa siibi doonaa labiskan ad labisatayo wayustaru waa la asturaa meydka bihawbin maro ayaa lagu asturaa hawbkaasoo khafiifin ee fudud maro aan adkayn oo jirkiisa aan dhibaataynaynoo fudud oo jilacsan ayaa korka laga saaraa wa yuudacu calaa badnihi meydka calooshiisa shay-un shay ayaa la saaraa shaygaasoo haqiilun ee culus qofka hadduu geeriyoodo wax culusaa caloosha laga saari min xadiidin bir ah ka sayfin wa mir'aatin seef iyo miraayad iyo wixii la mid a yacni waxaa la diiday calooshu si degdega inay usoo kor noqoto oo calooshu ay yacni ay dibirsanaan iyo waxyaala noocaasa ay keento ayaa laga baqi marka bir iyo waxyaala caloosha laga saari qofka hadduu geeriyoodo wa yustaqbalu bihi qofka meydka ah waxaa la qaabishiyaa alqibla qibladaa loo jeediyaa oo la qaabishiyaa laakiin sheekhan la yidhaaho adraci oo aimada shaaficiyada ka mid ah isagu wuxuu leeyahay qiblada loo jeediyaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa wajhuhu wa akhmusaahu ila alqibla saas isagu qabaa oo wuxuu leeyahay sidii muxtadarkii oo kale qiblada loogu jeedin maayo culimmada kale oo adraci ka soo haray waxay leeyihiin qiblada waxaa loogu jeedinaa sidii qofkii muxtadarka ahaa oo sakraadahay oon soo marnoo dhinaca midigta ah meydka waxaa loo seexinahay leeyihiin dhinaca midigta ah si uusan usoo gadoominna waxbaa lagu tiirina waa culimmada ka soo hartay taqiyudiin aladraci amaa isagu adraci wuxuu leeyahay qiblada meydka loo jeedin waxaa loola jeedaa u leeyahy wejigiisa iyo labadiisa cagood bis ee dhinac dhinaca loo dhigo saasuu leeyahy adraci isaga dhinac dhinac ayaa loo dhigay wayatawallaa waxaa tawalinaya oo maamulay jamiica daalika almadkuur waxaa la soo sheegay dhammaantiis waxaa maamulay arfaqu maxaarimihi maxaarim ilbeyt meydka maxaarimtiisa qofka ugu dhimrinta badan oo ugu naxariista badan bihi bilmeyti meydkana ugu naxariista badan qofkan yacni la leeyahay waa gedgedin iyo dharkuu ka siibi iyo maro yacni jiracsanuu korka ka saari iyo waxaasoo dhan waa maxaarimtiisa qofka ugu naxariista badan ayaa arrimahaas samaynaya wayudcaa lahu meydka waa loo duceeyaa naftu markay ka baxdaba horaa duca looga bilaabo ducaa hore looga bilaabo wayubaadaru waxaa lala degdegaa bibaraa'ati dimatihi meydka qoortiisa qoortaa beri noqoshadeeda meydka qoortiisu inay beri noqoto dayn iyo waxyaalo dulmi uu sameeyey iyo waxyaalahaasoo dhan in laga beri yeelo ayaa si degdega loo sameeya wixii daymanaha laga bixina wixii madaalimahoo dad ay isdulmiyeen ama dad asagu uu dulmiyey ay jiraanna si degdega waxaa loo leeyahay iska cafiye iska cafiye haddii dayn marka isaga lagu lahaana daynkii waa laga bixina waa laga gudo wa infaadi wasiyatihi dardaarankiisa dardaarankaa fulintiisina waa lala degdegaa wax dardaarana uu jiray oo qofkaa maalkaa ha la siiyo qofkaa waxaa ha la siiyo waa la dedejino oo yustaxabu waxaa la sunneeya aliclaamu ogeysiin bimowtihi shaksiga dhimashadiisa in dadka la ogeysiiyo ayaa la sunneeyey lisalaati liajli salaa salaad darteed in lagu tukado darteed in dadka loo ogeysiiyo waxaa sunnaa qofku hadduu geeriyoodo in dadka loo sheego ila hore hebel waa dhintaye janaasadiisa ha la soo badiyo oo salaada janaasada yani ha la yimaado in la yidhaaho ayaa sunno ah allah subxana wataala